ilaalow magacaa soomaalida korkuxumadooda iyo maxaa korkudarooda aada moodaa ayaa laga furi karaa sirka haddii khilaaf xal waxa laga soobay inay ku kala tahay horumar ismaaliya inay tahay marka waxay markhaati u tahay korkudarada iyo wadanwad la-aanta iyo hogaanxumada ummadda soomaaliyeed waxay saasay maanta nimanka garan ku jira ay yihiin sababta qofka bidaankii waa inuu wax eeriyaa maanta ila wax kala guurga ku jiro la dhibaataysan yahay ummadda soomaaliyeed ay dhibaataysan tahay in maanta yani cawradooda banaanka timaado cid baa laga xumaay waxaa is leeyahay in la xusmo erka mas-uuliyadda la qaadayo mas-uuliyadda kow oo laba oo saddex waxaa iskale dowladda iyadoo hogaamiyihii madaxweyne hogaamiye hogaankooda marka midkiina u sababta arrimihii lagu soo heshiiyeyba ku fugeen imikana maxaa yeele hogaamada ka maamul goboleed dadkooda caamkooda saaxiibka la yimana dabadgooni markasta wataa waxaad moodaa markii caamkiiba meesha ka noqon marka dee khasrigaan muday uraheedibaana banaanka sumiday iyo karkuxumadeeda hogaanka soomaaliya
waxyaabaha ugu weyne loogo leeyahay amaba natiijada la rabo shirkan in lagu gaaraahay waa in lagu meeleeyo habkii ay kusoo bixi lahaayeen golayaasha dawladeed siba baarlamaanka iyo aqalka sare oo dabcan odayaasha iyo nidaamkii lagu soo xuli lahaa taasoo loogu sii gogol xaarayo doorasho dhacda september labada kun iyo lix iyo tobanka dabcan haddii lisaaf garan waayo maxaa iska bedeli kara qorshahaas doorasho iyo waxaa la filayo wallaahi waxaan anigu qabaa soomaaliya dad dad baa dad baa maalgeliya culimada la fiilaa safura ciidankaa dad baa maalgeliya dad baa qalfureeya maxay tahay tayrafsanka dad baa saameyn ku leh doorashada waday doortaa haddii nimankan magaca soomaalidana ay sideeraysa ku taydisoon isku raacayaan waxay noqonaysaa beenta caalamka in lama diskabdelay in la yeeliyo habkii markii laba markii sababka ay ugu ilaahay doorashadu ma maxay wax qoran waayo
ma waxaad is leedahay wax caqabad ah oo soo wajihi karaa ma jiro doorasho dhacda september laba kun iyo lix iyo toban horta anigu waxay la tahay number one madaxdii soomaalida ay sirafkooda karamadii baa dhimanaya number two waxaan noqonaynaa dad wax loo meeriyo يعني تذكر بذلك أسلم السيد خارج الحلم وأقول كرم إنه أقل تخففه فأتنبع أقول مدى سمارين كتابة ونفسه جيد حركة تبتعين ملاحة سمارين حركة فينا أقل جيد وأن إنه يجب يجب تلك كمتينة سيما كل درسة يدرد معلومة مدى سمارين من كل دنيك مثل أنا غيرهم ونفسه يدكو سحوة بجلاس نارا أرقون دغرس تبتعين بجلاس wakti kooban baa ka dhiman xilligii loogu talagalay dabcan doorashadu inay dhacday september laba kun iyo lix iyo toban marka hadda laga doodayo oo la isku haysto oo lagu kala maanduwan yahay baarlamaankii wax dooran lahaa iyo qaabku ku imaan lahaa maxay ka dhigan tahay
aragtida waxay ka dhigan tahay arrin ra-iis saddex sano ka hor in la qabto ayaa maanta la qabanaya wax saddex sano ka hor la qabtona maamul lagama badan karo yacni in doorashada waxay ka istaabi karna sababta bay dhacaysaa mahadgeedaa bay dhacaysaa ninka qaar baa dad ku daranaya wuxuu taagan yahay sareenka ku soo labada kun iyo labaiyo tobankii sareenka meeshaa ka dhaqaaqay la rabay in loo gaaro inkii la gaaro uga naafad lama gaaro ninka deegaan ku dayaan wuxuu taagan yahay war sareenka labada iyo tobankii alweelkii inay gaarin deegaan marka labaduba maxay xaq u leeyihin laakiin haddana meel maxaa la isku yimaadaan wada mas-uuliyad dareenkana fikirka tilbiirka mas-uuliyadka lambar laba haddii ay wax soo gaari waayo dalkan madaxa sheeganaya karkuxumada aan ku naqaano iyo maxaa danaha dowlada ah dadkooda ay dameen ay damgareyn waxay noqonaysaa in loo yeerinaa
waatay eedda arrintan dabcan yaa yeelanaya maadaama federaalka nidaamka ahi uu yahay mid ku salaysan qaybsi awoodeed oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedadu ay wadaagaan awoodda yaa yeelanaya eedda in waktigan aan la meelayn arrimihii asaaska u ahaa doorasho dhacda september laba kun iyo lix iyo toban
waxaa waxaa eeda iskale dowladda iskale sababto waxaa la rabay in markay dowladda dhigtay waxbarada suuriya la dhigtay guddiga doorashooyinka la dhigtay dastuurka asasiyiin lagu sareeyo komishanka laska la dhigtay doorashada dowlad maamul dowladeedka la sameeyo sidooda guddiga xiliya in la sameeyo maxkamadda suuriya doorashooyinka xeerkii axsaabta daas all daatin waxaa iskala ah dowladda iskale iyada qabato oo sameeyo sababto maamul goboleedyada lafteedu caafimaad tahay duuskooda ma dhigna waa ogtahay xilliga sutherland ranagaa ku taagan qof ku gurbo gurbigaa ku taga gurbigu gurbigaa ku taga marka eebda eebda maana gurbiga hogaanada iyo qeyba kuwanaa taarixnimada laakiin sii jeeda iskale taarixnimada jeexay maxaad is leedahay way la gudboon tahay maanta inay sameeyaan madaxda soomaalida aniga gargaar baan u gurayaa waxaan leeyahay caasimada soomaaliyeed waa dad gaalan waa dad dhibaataysan maanta daawir fakiin yaan dhicin yaan yaanan muxuu noo abeesanin dad qayra mas-uuliyiina oo madaxdooda ayna kurkulahayn marka waxaan leeyahay hala kanaasiyo aayaha iyo mustaqbalka ummadda ha loo naxo ee muxuu ha lagu dadaalo sidii sagaliyada lahaa جماعة الشخصية كويس كان على السبع لا مثل الصومالية في عامة على السيطرة على على المخلص الذي يتبع مقدماته كل هاي جرم من الصومالية تلك هاي اليوم السهل وحلا يغطي عبد الصلاة هذا كل ده يمنا كذلك على الغرابين كل المقدمة الماضي في الكلمة فاتناها بغرفة الهاي خصو كل عين الصومالية